Marka aan ka hadlayno doorka ay gabdhaha weriyeyaasha ku leeyihiin dhanka hogaaminta, warbaahinta waa mid aad u hooseysa marka la barbar dhigo ragga. Xilalka ka haya xarumaha warbaahinta ee gudaha dalka, dhanka kale, marka laga eego gabdhaha saxafiyiinta, waxa ay qabtaan shaqooyinka adag ee warbaahinta laga qabto, sida barnaamijyada wararka iyo dhammaan shaqo maalmeedka laga qabto xafiisyada warbaahinta. Magaalada Kismaayo waxaa xarumo rasmi ah ku leh ilaa toddoba warbaahin, kuwaas oo isugu jira idaacado iyo TV-yo. Shan ka mid ah xarumahaasi waxaa xafiisyadooda oo dhan maamula rag, mana jirto wax gabar ah oo xilka haysa, halka laba xarumood ay dhowaan xafiisyada barnaamijyada u magacaabeen gabdho. Doodo badan oo ku saabsan sababta ay gabdhuhu door muuqda ugu yeelaan maamulka sare ee xarumaha warbaahinta, iyo kulamo ay gabdhuhu la yeesheen qaar ka mid ah agaasimayaasha xarumaha warbaahinta. Kismaayo ayaa sababtay in laba xarumood ay gabdho u magacaabaan madaxa barnaamijyada. Nasteexo Xaaji Cabdiraxmaan oo dhowaan loo magacaabay madaxa barnaamijyada Radio Kismaayo ayaan ka waraystay sida ay ku timid magacaabisteeda xafiiska, ay hadda madaxda ka tahay, shaqada ay qabato iyo haddii ay jiraan caqabado ay la kulantay. Waxayna ii sheegtay dadaal dheer oo ay bixisay kadib in loo magacaabay xafiiska madaxa barnaamijyada, welina ay sii wadi doonto u qareemidda gabdhaha in ay kasoo muuqdaan xafiisyada sarsare ee xarunta ay ka shaqeyso iyo xarumaha kale ee la midka ah.
Mar waxaa jirtay aan bes ribood xitaa aadi jirin oo dee idaacadda dadka een warqadaha ka aqriya aa ku jira oo warqadas bes aqrin jiray marba marka fikirkayga ma ahayn in aan warqad keli aqriyo xitaa ma aan hadda madaxa barnaamijyo bes inaan ku ekaado fikirkaygu wuu kasii weyn yahay inaan hore u socdo oo hogaaminta micnaha warbaahinta oo kale heerka ugu sarreeya inaan ka gaaraa jeclahay waayo fikirkan ah madaxa barnaamijyada horta inaan noqdo marka u koowaad waxaa ii keentay micnaha taas dadaalkeygaan ku helay oo wax maanta laiska keysiiya ma ahayn xataa aniga markii madaxa barnaamijyada la ii magacaabayay kadis ay ugu ahayd maanan ogeyn walaahi inaa xafiiskan xafiiska sare inaan qabta hankeyga ku jiray in aan noqon karo tafatir idaacaddaas dhan bal waxa ka bixi karo iyo waxa soo geli karo inaan kala niqaashi karo qof ah in aan noqdo waxaa farxad ii ah in idaacad gabdho jooga inaa anigiioo dumar ahay raggii waxay u sheegan waayeen madaxwaxeedyada ani inay ii sheegan karaan caqabadaha gabdhaha haysta aan fahmi karo ebel waxaa dhici jirta gabdhaha cadaadis markay dareemaan inay iska tagaan hadda gabdhihii waxaa u sameeyaa inaa dhiirigeliyo in aan ku tashkiiliyo micnaha in aysan micnaha waxa loo diraayo iyo waxyaalahaas aysan dhibsanin ee ad adeeg kasii qaadaan Cabshire Cabdirashiid Xuseen oo ka tirsan TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bishii tobnaad ee sanadkii tegay laba kun saddex iyo labaatan iyadana loo magacaabay madaxa barnaamijyada TV-ga waxaana dhankeeda ka waraystay doorka ay gabdhuhu ku leeyihiin maamulka sare ee xarumaha warbaahinta iyo waxa iyada ay uga dhigan tahay inay ka mid noqoto mas-uuliyiinta xarunta ay ka tirsan tahay oo muddo dhowr sano ah ay shaqaale ka ahayd run ahaanta waxaan isdhihi karaa door yacni kaalin inaan ku leenahay oo waa saxo sababtoo ah dee miiska wadahadalka ee goobaha laga shaqeeyo waa waa doorka maamulkaba haddiina aynan gabar ku jirin halkaas waxaa yacni meesha ka baxayso qoondadii halka ay halkaasi ku lahaayeen dumarka tusaale waxaa kuwe aniga oo ka tirsan jubbaland t v ma jirin gabar xafiis waaxeedyada qeyb ka e ma jirin kulamo fara badan aan la sameyn agaasimaha shir kasta oo yani xaruntaas ka dhaca aan ku dhahno agaasime anaga qoondada anaga awe agaasime dumarka wax ka dhig agaasime oo ah agaasimaha jubbaland t v wuu ku mahadsan yahay maadaama codsigeeni oo aadka u farad badnaa wasagana markasta ballanqaad uu noo sameynaa inuu kasoo dhalaalay oo aanay hadda ahay xafiiska barnaamijyada aan hayo sidoo kale ay gabar tahay xokayaha jubbaland t v uu ku mahadsan yahay doorkii macnaha uu halkaasi ka qaatay ama hadalkaanagii yacni wax miro dhal uu noqday odoo sidii aan rabnay aysan ahayn oo aan doonayno ilaa heer agaasime inay gabdhaha noqdaan si guud waan oga hadli jirnay marka sidaas darteed maadaama dood fara badan iyo wadahadal dheer aan la galnay agaasimaha anigana isaga ii arkooday in aan gabdhaha wariyeyaasha ah ee ka howlgala magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland ayaa dadaal ugu jira sidii ay u gaari lahaayeen heer ka sarreeya halka ay maanta joogaan islamarkaana ay uga mid noqon lahaayeen maamulka ugu sarreeya ee xafiisyada warbaahinta